Kitaabka Qudduuska ah ee loogu talagalay carruurta Soo jeedinta Janno Guriga Ilaah ee qurxoon Waxaa qoray Edward Hughes Website-ka ciwaanku waa www.ma1994.org Markii Ciise uu ku noolaa dhulka wuxuu xertiisa u sheegay waxyaalo ku saabsan jannada. Waxa uu ku magacaabay guriga Aabbahay, waxaana sheegay in halkaas jiraan qolal guryo badani. Waa guryo waaweyn oo qurxoon. Jannadu waxa ay ka weyn tahay oo ay ka qurux badan tahay guri kasta oo ku yaala dhulka. Ciise wuxuu yidhi, "Waan tegi doonaa si aan meel idinku sii diyaariyo, oo haddii aan u tagay inaan meel idin sii diyaariyo, dib ayaan u soo laaban doonaa oo anigaa idin qaadan doona." Ciise wuxuu tegay jannada markii markuu dhimashada ka sare kacay dabadeed, xertiisa iyaga oo daawanaya ayaa Ciise sare loo qaaday, waxaana iyaga araggooda ka qarrisay daruur. Ilaa markaas kadib, Masiixiyiinta waxa ay xasuustaan ballanqaadkii Ciise ee ahaa inuu soo laaban doono oo qaadan doono iyaga. Ciise wuxuu sheegay inuu si kedis ah u imaan doono waqti ay kuwa tiro yari filanayaan imaatinkiisa. Laakiin waa sidee xaaladda Masiixiyiinta dhintay soo noqoshadiisii ka hor? Kitaabka Qudduuska ahi wuxuu leeyahay kuwaasi waxay si toos ah ugu tegi doonaan Ciise. Injilka ay ka maqnaadaani waxa weeye inay sayidka la joogaan. Muujintii, oo ah kitaabkii ugu dambeeyey Kitaabka Qudduuska ahi, wuxuu inoo sheegayaa sida jannada cajiibka u leedahay. Waxa ugu layaabka badani waa iyadoo jannadu ay tahay guriga Ilaah. Ilaah waxa uu joogaa meel kasta, laakiin carshigiisu wuxuu ku yaalaa jannada. Malaa'igaha iyo makhluuqa kale waxay Ilaah ku caabudaan jannada, sidoo kale dhammaanba dadka Ilaah ee dhintay ee jannada tegayana sidaas ayay yeelayaan. Waxaa Ilaah ugu heysaan qasiidooyin Ilaah ammaan ah. Qasiido ka mid ah kuwa ay ku heysayaan waxay leedahay sidan: Adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shabbadiisa furto, waayo waa lagu gowracay oo waxa Ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo qurun kasta. Muujinta shan ilaa sagaal bogga ugu dambeeya kitaabka qudduuska ahi waxa ay jannada ku tilmaamaan yeruusalaamta cusub waxa weeye mid aad iyo aad u weyn oo gidaar sarreeya ku leh dibadda gidaarka waxa uu waxa uu u samaysan yahay dhagaxaan aad qaali u ah dhagaxaan qiimahoodu qaali yahay ayaa aas-aas u ah gidaarkan waxayna bixinayaan midabo kala duwan oo indhaha soo jiidanaya mid kasta oo ka mid albaabada magaalada waxa uu ka samaysan yahay luul aad u weyn albaabadaasi waaweyn ee luulka ka samaysan weligood lama xidhaayo aynu tagno oo eegno meeshaasi sida ay tahay waaw jannada gudaheeda ayaa intaas aad ugu sii qurxoon badan magaalada waxa ay ka samaysan tahay dahab qaalis ah oo sida muraayadda xitaa dariiqu waxa uu ka samaysan yahay dahab webi qurux badan oo cad ayaa ku burqanaya biyaha nolosha ee kasoo qulqulaya casriga ilaah ama carshiga ilaah labada dhinac ee webiga waxaa ku yaala geedka nolosha kaasoo horay ugu ooli jiray beer ceedeen geedkani waa mid gaar ah waxa uu dhalaa laba iyo toban nooc oo midho kala duwan ah bil kastana wuxuu dhalaa nooc kala duwan caleemaha geedka noloshuna waxa ay caafimaad u yihiin quruumaha jannadu iftiin ugama baahna ceedceed ama dayaxantoona ammaanta ilaah ay ka buuxinaysaa jannada iftiin cajiib leh halkaasna weligeed ma ahaan doonto wax habeeni ah xitaa xawayaanka ku nool jannada dhexdeedu waa kuwa nooc kale ah waqti kasta waxaa weeye kuwa saaxiib ah yeeda iyo wananka waxay wada daaqayaan cawska xitaa libaaxyada xooga waaweyn waxay cunayaan midho dibyada oo kale ah ilaa waxa uu leeyahay ma waxyeelayn doonaan oo ma baabi'in doonaan waxa dhammaan ku sugan buurteyda quduska ah marka aynu hareeraha eegno waxaynu arkaynaa waxyaala ka maqan jannada oo aan lagu arkayn laguma maqlaayo jannada dhexdeeda erayo cadho leh ma jiro qof dagaalamaya ama damaci ah albaabadu ma aha kuwo qufulan ama xidhan waayo jannada dhexdeeda tuugo ma jirto ma jiraan beenaalayaal kuwa dadka dila kuwa aw- awood gaara sheegta iyo kuwa xumaan falayaal ahi toona ma jiro jannada dhexdeeda wax dembi ahi nooc u ahaadaba ha noqdee jannada marka ilaah lala joogo ma jiraan wax oohin ah mararka qaar dadku waxay u ooyaan ilaah maadaama oo nolosha dhexdeeda ay muruga jirto laakiin jannada dhexdeeda ilaah waxa uu meesha ka saari doonaa oohinta oo dhan jannada dhexdeeda dhimasho ma jirto sidoo kale dadka ilaah waxay weligoodba la jiri doonaan ilaah ma jiri doonto murugo ma jiri doonto oohin ma jiri doonto ma jiri doono xanuun ma jiri doono bukaan qof loo baroorto iyo aas laga soo qayb galo cid kasta oo jannada joogta waxa ay weligeed farxad kula jiri doonaan ilaah intaasoo dhan waxaa kasii fiican jannada waxay u ahaatay inamada yaryar iyo hablaha iyo dadka waaweyn ee rumaystay ciise masiixi inuu yahay badbaadiyahooda iyagoo markaasna u abdeecay isagoo ah sayidkooda jannada waxay waxaa yaala kitaab la yidhaahda kitaabka nolosha ee wanka waxaa ku qoran oo ka buuxa magacyada dadka miyaad garanaysaa cidda magacyadooda ay halkaas ku qoran tahay waa dadka dhammaan isku hadiyeeyay ciise magacaagu halkaas haddaba ma ku qoran yahay ereyada ugu da- ereyada ugu dambeeya kitaabka quduska ah ee ku saabsan jannada waxaa weeye casuumitaan la yaab leh ruuxa iyo aroosaduba waxay yidhaahdaan kaale oo kii maqla ha yidhaahda kaale oo kii haraadsan ha yimaado oo kii doonayaba biyaha nolosha hadiyad ahaan ha u qaato janno guriga ilaah ee qurxoon qiso ka ahaatay ereyga ilaah kitaabka quduska ah waxaa laga helaa yooxana afar iyo toban ilaa laba korintos shan muujinta afar labaatan iyo kow labaatan iyo laba ereyada furniinkooda wax buu iftiimiyaa zabuurka hal hal sagaal hal saddex eber ilaah wuxuu ogsoon yahay inaan sameyno waxyaalo xunxun kuwaasoo uu ku magacaabay dembi ciqaabta dembigeennu waxa weeye dhimasho ilaa si aad ayuu inoo jecel yahay waxaanu soo diray wiilkiisa ciise si uu u dhinto isku tallaabta korte korkeeda una bixiyo qaanta dembiyadeenna haddaad rabto inaad ka soo laabato xadgudubyadaada sidan ku dheh ilaah ilaahigaygu weynaayo waxaan rumaysanahay inuu ciise u dhintay aniga awaday isagoo haddana nool fadlan ii kaalo iga cafi dembiyadayda si aan iminkaba u helo nolol cusub oo aan adiga weligaa kuula jiro igu caawi inaa adiga awgaa u noolaado anoo ka dhigan ilmahaaga aamiin yooxana saddex ilaa lix toban akhri kitaabka quduska ah oo maalin waliba ilaah la hadal